Goobaha lagu tolo dharka ama harqaanka ee magaalada baladheeda ayaa laga dareemayaa mashquul badan iyadoo dhalinyarada ku shaqaysata harqaanka ay fursad u tahay maalmahan iyagoo lacago badan ka sameeya. Dhalinyaradan ayaa waxa ay xilligan oo kale tolaan dharka faashiyoonka ay u keensadaan bulshada magaalada baladweyne maadaama ay isku diyaarinayaan munaasabada Ciidul Fidriga. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata tolista dharka ayaa Radio Beerlo uga warramay sida ay dadka ugu diyaar garoobeen ciida iyo fursadaha dhaqaale ee ay ka helaan ciida.
Magacayga waa Cali Macalin Cabdi. Wallaahi qaabka u shaqeeya qaabab badan u shaqeynaa. Hadda ciida lagu jira ayaa xataa ogtahay magaalada waa iska jaam ee waa ogtahay. Marka xilliga marka la gaaro adiga arqaamada cadiin badan ay helaan adiga waa ogtahay lacag badan ay helaan. Marka waxa leeyahay shaq dadka waxa leeyahay dharka si fiican u tashtaan anaga saa lacag ku helno lacag badan saa ku helno dharka si fiican u tashtaan.
Bal ka hor ciidan iyo ciidii horeeto.
Ani ciidana ii fiican is leeyahay sababtoo ah ciidan waa ciid fiican waa maasha Allah. Waa lacag fa- ah, fiican ay leedahay. Waxaan rajeynayaa ciida kalena inay kasii fiicnaan doonto insha Allah.
Bulshada magaalada sidee bay u tolanayaan dharka?
wallaahi si weyn ay u talinayaan bulshada magaalada baladweyne ku nool wax badan ay tushtaan maasha allah ha sii wadaana dhihi lahaa ani. bulshada waxaa fariin u soo jeedinayaa inay dharka tushtaan dharka oo macnaha fashionka inay iska dhaafaan dharka xarqaamada inay ka tushtaan aa- aa- aa jeclaha insha allah Aa, gacan furan aan kusoo dhaweynaynaa dadkii noo imaada uji furan aan kusoo dhaweynaynaa insha allah magacaydu waa iskrii salaad waxaan ka mid ahay dhallinyarada harqaanka oo tush- oo ka shaqaysato Een, maanta ciidan waa ciiddii hore waa noo dhaantaa dharka fashion taan galnaa een, saakooyinka xijaabada nuuc badan baa heleysiin gacmo furan aynu soo dhaweynaa soo dhawaada yaa dharka oo micnaha oo laga oo waa orginaalka ha laga soo tago kuwa la talaa fiican anagaa talno magaalada balowgiina ku talnaa gacmo furan aynu soo dhaweynaynaa soo dhawaada adinka Bulshada sidee bay hadda u tolanayaan dharkan faashiyoonka aad tolaysiin?
Aa, orod waa orod orod maalin kasta waa wax badanaa la talaa maalinka habeenii maalin waa shaqaynaa ilaa waaga baryo marka waa la- shaqada waa kala socotaa shaqada waa kala socotaa ciidaanaa fiican ciiddii horeento ciiddii horeento waa ciidaanaa ka fiican aad isku mid maahan isku dhowo Haa. ciiddii hore waxaa tali jirnay xijaabooyin iyo diracyo oo baati ah hadda ciiddan waxaa kusoo kordhay een, xijaabo iyo saakooyin fashion ah oo lagu daagsan yahay marka ha lagu soo yaacay ha lagu soo yaaco marka waa kaasaaya harkaamadka waxa laga kasto Een xilligee shaqaysiin?
xilliga adiga labiyo tobankii subaxnimo ilaa sagaal saaxiibinimo wax yar laa huridnaa waa aniga shacabka soomaaliyeed aa u shaqaynaa aniga intaan kula hadlaa waa shaqayhaynaa marka een, xilligaan kula hadlaana waan habeen waan shaqayhayaa marka shaqadan waa kala socotaa aniga xataa aniga xataa dad baa feerooyin dad noo feeray xataa waa joogaan oo wixii sii talin horaa laga sii feeraynaa